bismillahi raxmaan iraxiim sida aada la socotidba kulamada ama dadaalada hogaanka koonfur galbeed uu hadda ka wado magaalada baydhabo ma ahan mid khuseeya guud ahaanba dhacdadii ka dhacday magaalada baydhabo labada kun toban iyo sideedii sida aada la socotid maalmahan annaga waxaa noo socday kulamo fara badan oo maaragtay iyo xiriiro aan la yeelanaynay aan la yeelanaynay dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan dhibaatooyinkii iyo gamboodfalladii iyo dilalkii ka dhacay magaalada baydhabo sanadkii labada kun sideed iyo tobanka xilligaasoo doorashadii maaragtay lagu shubtay dadkana lagu laayay oo hogaamiyaha koonfur galbeed uu hadda uu hadda ku joogo oo maaragtay ii sheeg ay ka dhacday kulamo iyo wadahadal iyo xiriiro fara badan oo aan maalmahan la yeelanaynay dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintaasi ama dhibaatooyinkaasi si toosa ay u taabteen waxaa go-aan lagu gaaray in gal dacwadeed liddi ku ah maaragtay aan ka furanno hay-adaha garsoorka ay khusayso arrimahaasi hortooda aan ka furanno sidaa ugu dhaqsiyaha badan taasoo maaragtay liddi ku ah dhammaan dadkii maaragtay wax ka soo diyaariyey dadkii banaanbaxayay laayay dadka soo xirxiray sida aada la socotidba labada kun sideed iyo tobankii bishii decembar baydhabo waxaa lagu dilay afar iyo toban qof oo rayd ah iyo mudane xildhibaan oo ka tirsan baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed oo la yidhaahdo cabdishakuur yacquub ayaa baydhabo lagu dilay waxaa halkaasi laga soo xiray sheekh mukhtaar roogo uu ahaa murashax madaxweyne oo sanadkii saddexaad halkan ku afduuban marka xilligan hadda waxaa laisku afgartay in galdacwadeedka iyaga aan ka furanno dhammaan hay-adaha garsoorka hortooda
yuu ka dhan yaha dadka ku jira ama aad galdacwadeedkaasi rabtaa inaad ku xustaan yaawe
waa la badan yahay dad badan baa liistiga ku jira oo lagu tuhunsan yahay ama eedaysanayaal eedaysanayaasha dhibaatooyinkii ka dhacay baydhabo dilka iyo tacadiga iyo isugu jiray waxaa ugu horeeya madaxweynaha mudbaxeedkiisa dhammaaday ayaa ugu horeeya waxaa ku xiga maxay ahayd isha kaliyihii hore eeyadda nabadsugidda ayaa ku xiga dhammaan taliyayaashii ciidamada gaar ahaan kuwii sida khaaska ah ee ugu lugta lahaa oo maaragtay dhibaatadii baydhabo ka dhacday dadkii mudaharaadayay oo banaanbaxyo nabadeed dhigaya halkaa maaragtay isha gawaarida taangiyada maxaanku irahdaay ciidamada etoobiyaanka jiirsiiyey booliiska federaalka liisku waa dheryahay runtii waxa waxay isugu jiraan saraakiishii ciidamada ee xilligaasi heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo hogaankii maaragtay dowladda federaalka ayaa dhammaantood soo wadagelaya marka marka la furo wax sida la diyaariyo waa lagu guda jiraaye ayaan runtii la qaybsan doonaa saxaafadda aan usoo bandhigi doonaa marka waa wax aad rajaynaysaan ma aha wax hadda aad gudbiseen sooma oo idiin diyaarsan
on process weeye way socotaa waa lagu guda jiraa sida aada la socotidba baydhabo waxaa lagu dilay afar iyo toban qof oo rayd ah lix iyo labaatan qof baa lagu dhaawacay waxaa kaloo lagu dilay xildhibaan oo maxaanku idhahdaa baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed ka tirsanaa waxaan la hadlaynay maalmahanba wada hadallo ay noo socdeen dhammaan dhinacyada ay khusayso oo dadkii dadkooda la laayay oo dhan ayaan maaragtay la hadlaynay aakhirna waxaa laisku afdartay in maaragtay galdacwadeedkii la furo maadaama xilligan ay dadku xoogaa u muuqato ama ay usoo bidhaantay cadaaladii ay usoo bidhaantay waa macsanta marka yuusuf waad og tahay dhibaatada laga marayo kiiska igraan tahliil oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya yiri waxaan u raadinayaa cadaalad marka ay igraan halkaas taagan tahay oo hal qof ah sidii cadaalad ay ku heli lahayd maxaad malaynaysaa dadkii baydhabo lagu laayay ee shan iyo tobanka qof ahaa ee haddana aad leedihiin waxaan galdacwadeed ka furaynaa madaxweynihii wakhtiga ka dhammaaday iyo taliyii hore ee nise iyo dad kaleba culeys intee la eg wuu yeelan karaa
hadda sida aada la socotidba wax walba waxaa maaragtay iishee ka muhiimsan nafta bini aadamka maxaad u malaynaysaa dadka dadkooda la laayay culeyska iyo dhibaatada iyo xanuunada hayshay ama ama ama maaragtay ay qabeen muddooyinkii hadda ugu dambeeyey oo dhibaatada ay la noolaanayeen haddaan fiirino culeysyada keliya ee soo wajihi kara ee hay-adaha khusaysa ama dadka dacwada dacwadaas loo haysto waxa weeye dadku xaq bay u leeyihiin maaragtay in ay cadaalad helaan dad badan baa maaragtay halkaa lagu laayay runtii waxaana ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha in cadaalada cadaalad uraadinta aan ku guda jirno dadkii baydhabo lagu laayay ee shan iyo tobanka qof ahaa iyo kuwii lagu dhaawacay hantidii ku burburtay iyo ilaa ay hadda dadka u xiranba inuu nagu garab istaago waana ka codsanay marar badan ayaan ka codsanay shirar baan qabanay oo aan kaga codsanay waxaana rajaynaynaa in xilligan ay tahay xilliga ugu fiican oo ra-iisul wasaaruhu maaragtay isheeg laga rabo inuu garab istaago dhammaan dhibanayaasha iyo dulmanayaasha dadkan waxaa la dilay decembar laba kun sideed iyo tobankii haddana waxaa la marayaa laba kun kow iyo labaatan dabayaaqadeedii maxaa weeye waxaa hadda aad la doorbideen inaad keentaan oo wixii intaan ka horreeyaba aad kor ugu hayseen
hadda sida aada la socotid dadka dhibaatada sameeyey oo dadka laayay dadka dilay dadka banaanbaxaya xabado nool nool ku furay waxay ahaayeen waxaa ugu horeeyey awaamirtaa ninka bixiyey madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday ayaa amray in dadka la laayo weliba marka aan soomaalida xusuusiyo markii uu baydhabo ka degay oo caleemasaarkii maaragtay ku shubashadii doorashadii maaragtay iisheeg hogaanka koonfur galbeed ay ku shubteen caleemasaarkiisii baydhabo u tegey wuxuu yidhi doorasho xur iyo xalaal ah oo taariikhi ah ayaa ka dhacday buu yidhi ilaa iyo hadda lama rikoorgaraynin lama hayo meel madaxweynaha mudaxleedkiisa dhammaaday uu ugu tacsiyeeyey xitaa dadkii lagu laayay baydhabo sida baranbaro lagu istaagay ama quraanjo ayuu runtii ka soo qaaday dhibaatadii n halkaa ka dhacday marka hadda waxaa kaloo dhacday weliba aan rabaa inaan soomaalida xusuusiyo dadkii markaa dadka laayay oo maaragtay taliyaashii ciidamada maxay ahayd iisheeg dadka laayay waa la dallacsiiyey dalacsiin baa maaragtay abaalmarino waaweyn ayaa la guddoonsiiyey iyagoo maaragtay dad sayid ah oo banaanbaxaya oo dareenkooda muujinaya laayay marka xilligan waa xilli ugu habboon oo runtii xoogaa cadaaladaha ay noo soo iftiintay noo soo bidhaantay mahadya ka gaadhay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu bilaabay in ikraan tahliil sarkaaladii ka tirsanayd sayada sirdoonka ee nabadsugidda qaranka inay hesho cadaalad maaragtay u istaagay waxaana sidoo kale annagana ka codsanaynaa inuu garab nagu siiyo sidii cadaaladda loo keeni lahaa dadkii ka dambeeyey dilalkii iyo tacdiyadii xagga xuquuqda aadanaha ee ka dhacay magaalada baydhabo waa mahadsanta ugu dambeyn ayaan dhexe waxaad ogeed in ay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay sheegeen in ikraan al-shabaab ay afduubteen ayna dileen inkastoo al-shabaab ay beeniyeen waa siday xaaladda mukhtaaraba war ma laga hayaa
sida aada la socotidba mukhtaar wuxuu ku afduuban yahay ama u afduuban yahay sanadkii saddexaad hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo hadda arrimaheeda khalkhalkan maaragtay ay ku dhaceen ama isbedeladan ay ku dhaceen waxuuna ku nool yahay meel u dhow meesha ay hadda shaqaaqadu ka taagan tahay oo la isku hor fadhiyo waxaana ka welwelsannahay runtii noloshiisa iyo badqabkiisa sida ay waxna doonaan waxyaabaha maaragtay aan ka hadlaynay ayay ahayd haddii aad maaragtay guri ku afduuban tahay ama ka soo qaad qof guri ku afduuban oo maxaanku idhahdaa cid kale oo u tegaysay maaragtay ii sheeg aan jirin haddii meesha ay wax ka dhacaan xaalkiisii sidee buu noqon karaa welwel badan ayaa badqabkiisii iyo noloshiisii iyo sida ay wax noqon doonaan saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee la xiriirta nolosha iyo badqabta sheekh mukhtaar runtii aan ka qabnaa waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta aan ka codsanaynaa in xaaladda nabadgeliyo iyo maaragtay nololeedba uu si gaar ah ula socdo ku saabsan sheekh mukhtaar robow ayaan maaragtay ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha rubkii